barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
waa duhur axad ah bisha oktoobarra waa sagaal sannadka laba kun iyo lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahin aadan caashe cuud iyo hanoa ismaaciil xuseen farjar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan aanu ku eegayno arrin la xidhiirta farriimo bulshada ku baahay oo ka hadlaya in waxyeelo ku soo gaarayso haddii aad ka jawaabto taleefonna kuu soo dhaca arrintaasi maxaa ka jira haddii aan kaga jawaabo si toosa waa maya logic of physics ma noqon karto marka waxaa la yidhi telefoonka laba saddex saddex shan afar afar sagaal toddoba hal hal hal hal shan ayaa lagu soo wacayaa kadibna dhiig baa lagaa dhouqayaa shaydaan ama waad ku imanaysaa wax dhici kara maa wax jirana maaha sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijka marti ku ah dhallinyaradii ugu horraysay ee farriimahaasi ay ka yimaadeen iyaga oo leh madadaalo ayay ahayd laakiin cid kale ayaa si khaldan uga faa'iidaysatay lambarkaas yani anaga maba wacan boy dadkii yani oo waxaa kamid ahayn soomaha dadkii yani abaabulay afaaraha mafahamte idig adaaba abaabulay anigii yarkii la joogo saaxiibkay inaba dircadde annagaa ka dambeeyna mafahamte marka waxaan uma malaynaynin ba horta wax oo oo faafayo laakiin dibaa uga shalaynay markiina la dhahay waalidiin badanaa taleefanadooda qaban waayey dad badanaa yani ku kala go-ay horaa loo yidhi been fakatay run ma gaarto sidoo kale dhinaca heesahana barnaamijka kama marna
heestaas iyo weliba barnaamijka hibada iyo hal abuurka iyo xubintii ciyaarahaba goordhow ayaad idaacadda kaga bogan doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan qodobo ka mid ah warkii dunida
utaaganaha xilka madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga hillary clinton iyo dhigeeda xisbiga jamhuuriga donald trump ayaa habeenkan axadda ah ee caawa ah yeelanaya doodoodii labaad ee sida tooska ah looga tabinayo telefishinka tan iyo markii ay yeesheen doodoodii koowaad ayaa waxaa si weyn loogu arkayey inay clinton guulaysatay iyadoo uu trumpna la xarbinayay walaac kala duwan oo ay qabeen codbixiyaasha dalkan maraykanka oo ay ku jiraan su-aalo ku saabsan inuusan bixinin lacagaha canshuur celinta sanooyin badan laakiin waxaa arrimahaasi dhinac u riixay xogtii maalintii jimcihii soo baxday ee ku saabsanayd hadaladii meelka dhaca ku ahaa dumarka ee laga duubay koob iyo toban sano ka hor hillary clinton dhinaceeda ayaa waxa ay u badnaan doontaa inay iyaduna tahay inay ka jawaabto hadallo ay baahisay shabakadda wikileaks duufaanta matiyo ayaa u muuqata in ay soo dhammaanayso kadib markii ay muddo toddobaad ah ka dhacaysay jasiiradaha karebiyanka iyo weliba xeebaha maraykanka ee saaran badda atlantiga waxaana duufaantaasi ay dishay ilaa kun qof oo badankoodu ku noolaa dalka hayti duufaanta ayaa sidoo kale qaaday guryo badan iyo beero ku yaala jamhuuriyadda dominican jamaica cuba iyo bahamas
mar kale duhur wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan waxaana la socotaan tabinta iyadii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga e v o ismaaciil intaan barnamij dhegeystayaasha usoo gudbin barnaamijkan farahaad ku haysay waxaa la yidhi telefoon baa soo dhacay waxaa la yidhi Taasa- maalmahana dee baraha isgaadhsiinta bulshada ayaa sheeko ka bilaabantay waxay ku saabsanayd eh, fariimo laysu dirayo lalahaa in tasawir madow lasoo saaro telefoon lambar eh, gaano laga yaabo ama dalalka afrika ah lasoo raaciyey haddaad telefoonkaasi kusoo garaaco aad qabatid aad qabatid waxyeellaa kusoo gaadhaysa marka waxyeelada ma la fasira dhimasho kalaa ka mid ahayd waxaa dhacday markaa sheekadii baraha isgaadhsiinta bulshada ku koobnayd waxay gaadheen nolosha caadiga ahayd haye magaalooyinkii bay gaadhay waa gartay magaalooyinkooba sahaalay miyadii bay gaadhay ay oon telefoon iyo aan aad wax badan looga fahamsanayn miyadii markay gaadhay xitaa waxa dhacday tusaale ahaan dad dhiikar qaboo kale salaamaad ayaa lasoo wacay gabadh oo kale la wacay oo kale markaa dhiikarkii waa ku kacay way naxday naxdintii baa dhiiggeedii kacay calashaan waa lagu soo wacay waa lagu helabaystira waa lagu helabaystiri marka dad badan baa markaa arrintii waa run u ekaatay telefoonaa la tuuray een, maxaa la odhan jiray qaar baa telefoonadii jejebiyey een, run baa arrintii loo qaatay Waaw. waa tahay dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka sidaad maqlaysaan toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa ma dhici kartaa in qof waxyeelo lasoo gaarsiiyo iyadoo telefoonka loo dhex marayo marka arrintaas waa la beeniyey caashay waa la Intaas inay bixiyey waata barnaamijka uga bogan doonaan qodobkaasi iyo qodobo kale ayaan ku faaqidi doonaa barnaamijka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa dhallinyaro madadaalo ku sameeya dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada ayaa farriimo ay sameeyeen waxa ay saamayn ku yeesheen habnololeedkii qaybo badan oo ka mid ah bulshada soomaalida kadib markii dad badan telefoonadooda gacanta ay isku weydaarsadeen farriimo sheegaya in haddii laga jawaabo telefoon lambarkiisa la tilmaamay qofkaasi uu dhimanayo waxaana soo baxay warar badan oo sheegaya in dad badani ay waxyeello ka soo gaadhay kadib markii ay telefoonna ka jawaabeen arrintaasi run ma tahay mise maaha waxaa barnaamijka marti ku ah qaar ka mid a dhallinyaradii ugu horraysay ee fikraddani ay ka timi oo iyaga laftigoodu leh warkani war sal iyo raadtoonna ah maaha ee farriimo u badnaa madadaalo iyaga dhex marayey ayaa gacmo khaldani ay si khaldan u tarjumeen oo bulshada ku dhex faafiyeen sidoo kale waxaa barnaamijka marti ku ah cabdinaasir soola oo aqoon durugsan u leh dhinaca farsamada isgaadhsiinta bulshada haatanna macallinka ah dalka britain wuxuu isaga laftigiisu beeninayaa in ay jiri kartoba in telefoon qof lagu dhex dilo iyadaoo farriimo loo dirayo sidoo kalena hargeysa waxaa ku sugan hibaaq gamuute oo iyana saamaynta arrintaas ka dhalatay ka hadlaysa hibaaq waxay agaasimo ka tahay xarunta daraasaadka siyaasiga ah ee fadhigeedu yahay magaalada hargeysa ee c b a marka hore kusoo dhowaada Ah, waa soo dhownahay maalin wanaagsan waxaan ka bilaabayaa een, cabdinaasir een, cabdinaasir waxaa jirta waad aragtay dabcan qoraal looad ka soo qortay dhowaanahan waxaa shabakadaha isgaadhsiinta iyo iyo noloshii caadiga ahaydba ku batay telefoon lambarkiisu intaa yahay haddii aad wacdid waad dhimanaysaa waxbaa kusoo gaadhaya warkaa ballota farsamo ahaan suuragal ma tahay Eh, ugu horeyn eh, waa aad ayaad umahadsan tahay eh, ismaaciil iyo dhammaan ah, voice of america waxaan kaloo salaamayaa eh, cabdi tahliil oo stockholm jooga oo samarkii aan ka joognay iyo hibaaq oo hargeysa joogta Eh, maya eh, haddii aan kaga jawaabo si toosa waa maya Eh, luqada ingiriiska waxaa la yidhahdaa defying a logic of physics A logic of physics ma noqon karto logic physics waxyaalaha ka hor imaada waxay yihiin cilmiga haddii loo eego marka waxa la yiri telefoonka labo saddex saddex shan afar afar sagaal toddoba hal hal hal hal shan ayaa lagu soo wacayaa kadibna dhiig baa lagaa dhowqayaa shaydaan ama waad ku imanaysaa waa physics logigiisu wuxuu ku samaynaya ka hortag ama define wax dhici kara maaha wax jirana maaha marka farsamada casriga ah marka la eego iyo aqoonta intaad u leedahay een, wax tiknolojiyadda saa la isugu dhex mari karo intaad dee lambar ama ama sidii doonaha lagu soo wacee een, waxyeelo lagu gaadhsiin karaa ma jirta
Eh, laba arrin ayaa jirta Eh, eh, tabcan eh, waxaa dhacday eh, arrintan ee teknolojiyada la yiri waa maaragtay waa lagu samayn karaa in qof lagu dilo isagoo meel kale joogo waa wax dhici kara ma ah waxa keliya ugu soo dhow waxay ahayd eh, waxa keliya aan ku dhamay waxa keliya ugu soo dhow waxay ahayd dhowr sano ka hor eh, jaamacad ku taala eh, eh, eh, california oo dhanka teknolojiyada inay yidhaahdeen eh, labaatan iyo shan sano hadda ka bacdiya waxaa laga yaabaa carafka barfuunka inaan soo dulmarino mobile phoneka ay yidhaahdeen taasna waa weli waqti baa ka haray laakiin tan iminka telefoonka wax dhici kara ma aha dhanka fiisikada waan gartay een, cabdi tahliil eh, dhinaca majaajiladaad caan aada ugu tahay arrintan laftigaaga waad ka hadashay oo dhinaca shabakadaha isgaadhsiinta adiga iyo mid wiil ka mid a saaxiibada een, bal arrintan madadaalo ma tahay ka dhex socota baraha isgaadhsiinta bulshada oo u gudubtay noloshii caadiga ahayd waxa weeyaa ku dhaca wax shaksiyaad ay soo abaabusheen masaante Waan gartay.
yacni oo loo malanayna horta inay faafayaan laakiin si kedis ah wax ku faafeen saacado gudahood maxaad ula jeedaa marka een, wax lasoo abaabula ama dad sawir yar naga siisid yacni lambarka la sheegaayo la dhahayo een, waa lagu dhimanaya masaante haa yacni wax oo lasoo abaabulay oo bulshada laga dhaadhiciyey oo whatsappyada loogu diray gruubyada kadibna ayaga ay faafiyeen waay mafahamtid marka adigu lambarka ma wacdoo kale shakhsiyan lambarkaas yani anaga maba wacan boy dadkii yani oo waxaa kamid ahayn soomahan dadkii yani abaabulay afaarahan mafahamtid idig adaabaa baabulay anigii yarkii la joogo saaxiibkay in- inaba bircade iyo annagaa ka dambeeyna mafahamtid haye
marka waxaan uma malaynayninba horta wax oo oo faafayo laakiin dibaa uga shalaynay markiina la dhahay waalidiin badanaa teleefanadooda qaban waayey dad badanaa yani ku kala go-ay xataa waxaa la sheegay waalidiin qaar ilmahooda teleefonka ka qaban waayeen wadamada dheer kala jiraan mafahamtid waan gartay marka idinku madadaala u samayseen marka hore
annaga yacni waa iska qorna ma fahamtay fikradda adig waxba adig kugu soo dhacay mar haddii aa wada sheekeysatin laba qof haddaad tihiin marka idinkunbaa marka hore isugu talagalay annagaa qornay marka dad qaar waxaa arkayna xataa sheeganaya lambarka laakiin waxaa waaye sadar muuqda su-aalka dhan
waan gartay waan kuu soo noqonayaa khadkii gu jir bal waxaan u tegi doonaa hibaaq gamute oo hargeysa joogta hibaaqay saameyn noocaaba bulshada ku yeelatay bal arrimahan mararka qaar iyada oo laga yaabo inaanay jirin aad bulshada loogu qaybiyo iyadoo fariimo ah een, iyo saameynta ka dhalata horta runtii saameyn badan bay ku yeelatay arrintan dadka oo dadkii baqasho ayay ku abuurtay dadka qaar xataa waxaa jira inay telefoonadii ka baqdaan oo marka ay- telefoonka in lasoo garaaco ay idhaahdaan waxana soo garaac tuuraanba telefoonka gediisii oo ay idhahdaan waxana soo garaacay wixii dadka garaacayay ee dadkana xataa ay aamiyaa inay gargariirinayaan oo ay dhibaata ku dhacday dadka Ma- qaar laftirkooda sidoo kale waxaa xataa saameyn ku yeelatay carruurta iskuullada oo marka iskuullada ay tegeen ayaa waxay dhalinyaro yaacay inta imaadin in la yidhaahdo waxaa jira telefoon dadka laga soo wacay oo lagu dhimanayo dadka teleefonada ha qabanin ay dhahdaan iyaguna iyagoo qaadinaya runtii bidixyo saamin weynba ku abuurtay dadkii wata heerka gaadhi dadka qaar aaminaan bayna dhimanta teleefonada qabtaan waan gartay een, adigu ma lagu soo wacay marra aniga meelmarma layma soo wacin runtii oo de wax kasiiga u maanmaarkaya anigoo social mediahana waan ka arkay laakiin tii ugu daran waxaa markii iyaalkii iskuulka ka yimid iyagoo yaacay ay yimaadeen ay yidhahdeen telefoonka aad ku qaban dad muxuu haddii kale dadku waad ku dhimanaysaa iyo telefoon baa kusoo garaacaya haye war xataa iyaga ay igu adkaatay inaan ka dhaadhiciyo in arrintaasi been tahay marka marka dambe xataa waxay gaarina heer ay gaarina yidhaahdaan adigaan waxba ogeyna telefoonkan aad ku qabanaya anad dhimanayna waan gartay laakiin sida kale aniga lama soo garaacin la- la- laakiin adiga maxaas leedahay way ugu wacan tahay in dadku aaminaan ah, telefoon in inta lagu soo garaaco lambarka caadiga ahaa inaad ma garanaysaa waxyeelo lagu soo gaadhsiin karo hortanka dhibaata jirta wed odanaysa bulshada waxaa yaraatay ka fiirsiga wax u fiirsanayeen social medianaka noqday waxyaabaha keliya ee runtii iminka wax walba laga faafin karo haddii labada midin laga afla weeyaan wax walba loosoo isticmaali karo oo mararka qaar wax wanaagsan laga sheego wixii wanaagsanaba faafaya wixii muxua xataa xumaado ku faafayaa si xawin ka badan sidii hore ka faafi jireen marka arrinta ay keentay arrintan waxa weeye dadka aniga horta waxba ka fiirsanaynin oo oo aan isweydiinayba waxaan marunba oo beenba oo xataa aan raadinaynin tixraac helaan waxaan huli waayeen kale marka sidan yar ee degdega ay u qaadanayaan muxuu ahay waxaan loo sheegayo taasaa keenaysa markaas inay markiiba waxan isagu faafo marka dambana ay keento cabsidan waan gartay een anoo cabdi tahlil ku noqon doona marka hore aan cabdinaasir solo ku noqon cabdinaasir een, waad maqashaa oo arrintuu iska faaftay kaftan baa laga yaabaa iyadoo dee waxyaaba badanoo laga yaabo adigu inaad dee iska qoratid baa laga yaaba dad kale inay si kale usii faafiyaan een, heerkaana ay gaadho Een, maxaad is leedahay sidan degdega ugu faaftay آه، طبعا آه، آه، هذا واحد جرى السوشيال ميديا يا جرى آه، براها فيسبوك آه، انستغرام كواتساب ك وحول ماركتي دكتور وي كلا دوين طبعا دلينيرا يا وبدن ويلشان انا waxaan kula kulmay Sweden waa dal- dal- rag iska dhalinyaro oo iska haasawa jecel iska heesa waxyaalo badan sameeya laakiin waxaan eh, Ismaaciil ma ahan wax hadda bilowday ma ahan markii ugu horeysay bishii April labada kun iyo todobada iyo wadanka Pakistan saan oo kale telefono oo sagaal ka bilowda la yidhi haddii aad qabatid eh, kansar baa kugu dhacaya haddii aad samaysid markii dambe xitaa waxay usoo gudubtay eh, wadanka ah, masr ayay usoo gudubtay oo la yidhi qofkii messageka ka jawaaba waxa ku dhiig buu matagaya hore ayuu ka dhimanaya wiilashii ka dambeeyey markii dambe xitaa waa la xiray oo maxkamad baa waqti dambe lagu- waqti dheer lagu xukumay laakiin ra'yigan ah eh, telefoonkan laisku dilo eh, dhalinyarada waxay ka arkeen eh, filim maraykan ah oo la sameeyey kun iyo sagaal boqol iyo sideetan labadii la yidhaahdo murder by phone qof lagu dilay telefoon qof baa telefoon kuusoo diraya marku kuusoo diro indhahaga iyo eh, dhagaha dhiig ayaa ka imaanaya isla markii waa dhimanaysa marka shabakada ayuu ku jiraa solar portal dot com aan kusoo qoray qoraalka waxa keenaya oo sidan u faafiyey runtii waxaan dhihi karaa ma ma dhihi karo aqli xumo iyo wax eh, garaad la-aan baa keenta ma dhihi karo sababto oo waxyaabaha ugu yaabka badan waxay ahaayeen dad badan ayaa ila soo xiriiray dad jaamacad dhigta ardayda ka mid ah baa ila soo xiriiray waxay yidhahdeen macalin arrintan bal ka warran marka xoogaa yaab bay ila noqotay arrintu aad bay u fuday waxaana kasii daray dhalinyaro sameeyey video intay eh, wax dhiig u eg oo maaragtay jintidan lacag oo kale intay ku daadiyeen fanaanad cad ay yidhaahdeen qofkan baa hadda telefoonkii qabtay nafta ka baxday iyo wiil kaleo hargeysa bartaniis taaganoo nin live ka dubay nin maaragtay meeshiis taaganoo yiri hadda igu dhacday marka arrimaha waxay u dhacayaan qaabkan haddii hadda la yidhaahdo telefoonka haddii aad qabatid waxbaa kugu dhacaya oo aan ka walwalsanahay haddii aan ahay qof oo maaragtay kaadimacaan qaba ama ah, dhiig karka aan qaba aan ahay waxaa dhacaya in qalbigayga waxa ku jiray oo la ii sheegay iyo kan aan isu kaashado kadibna arrintii eh, dhanka psychologyga madaxa iga gasho ay damage gaarsiiso markaasna aan ku suuxo way dhici kartaa qof way ku dhici kartaa laakiin tan la yiri telefoonka baa kuu samaynayo waa boqolkiiba shan kun waa waxba kama jiraan waan gartay n marka aynu eegno ma is odhan kartaa arrintani waxay su-aal badan gelinaysaa heerka wacyigelinta ee bulshadeenna haddii tusaale ahaan dee war aan sugnayn oo xitaa qofna aanu isweydiinayn eh, say run u ahaanayso uu iska aaminayo oo isagii isku abuurayo dhibaato eh, laga yaabo dhibaatada inaan dibadda uga iman laakiin dhibaatada ugu badan ku abuuraysa waxa way cabsida isagoo isku abuuray Eh, ismaaciilow eh, bani aadamka maskaxdiisa waxay u shaqaysaa qaab ah qofka waxa uu doonay keliya yuu arkaa tusaale ahaan hadda marka la yidhi telefoonkan eh, dadku wuu dilaa marka la yidhi qofka waxaa la rabaa inuu fadhiisto uu yidhaahdo taasi ma dhici karto logic ma ahan adduunka physics baa lagu shaqaystaa dayax gacmeedka wax wada diyaaradaha wax wada marka logic ma ahan qofka inuu yidhaahdo uu fadhiisto laakiin hadda waxaanba dareemayba boqolkiiba siddeetan dadku inay rumayseen intooda badan ay yidhaahdeen war waxani waa Waan run gartay.
anigaaba qof aad igu yidhi anagaa soo aasnay galabta qof waa laga yaaba inuu soo aasay oo ah waxaa laga yaabaa qofkaa telefoon isagoo ku hayo inuu wedkii u yimaaday ama wadnaha uu garaacay ama wax kale ay ku dhaceen uu dhintay waa laga yaabaa telefoon marka usoo dhacay waxaa laga yaabaa xataa telefoon ka bilowday eber eber labaatan iyo saddex usoo dhaco ku dhintay laakiin waxaa la yidhahda waa coincidence waa isku soo aaday laakiin arrinta ah in qof walba uu rumayso teeda kale ingiriisku wuxuu yidhahdaa beenta haddii la badiyo rumayso kudaaysa waan gartay n cabdi halil baan ku noqon cabdi halil waad aragtaayoo dee arrintii waa iska fiday dad baa si kale u adeegsaday wax dee majaajilo iyo inaad dee idinku isticmaashaan iyo dee idinka idinku koobnaato ay ahayd baa dad kale intay isticmaaleen qaarkood sawirro sameeyeen ay bedeleen meelo badan baa la gaarsiiyey saameyn baa ka dhalatay maxaase la- maxaad sideedaad imika u aragtaa sidanay wax u socdaan Een, horta dadkeen horta hal mid baa isaga qaldan mafahamte haye
yacni waxaan horta een, dadaa waxaa lagu leeyahay wiil baa jerman ku dhintay wiilka jermalka ku dhintay waxaa waaye lambarkan oo keliya oo ay- lambarka in africa laga leeyahay horta waa loo jeedaa mafahamte haye lambarka keliya soomaaliga qofka soomaaliga ah keliya soo beegsanayo oo qofka kale cadaanka ah soo aadayn jarmal intaasoo qofaa joogto intaasoo qowmiyadaa joogaan afkaa umalana haye marka qofka soomaaliya keliya qof walba oo soomaaliya wuxuu ku leeyahay anuu isoo wacay qof walba oo maxaa la dhahay dad waaweyn oo xataa xataa waxaa arkaysa dad waaweyn oo ku dhaaranayaba anigoo isoo wacay video call oo isoo wacay iyo mooga marka ani arrintaa waxaa u arkaa waxaa sababay inay yacni sii faafto dhimashada oo agteena raqiiska ah masalan haye lambarka idinku cidna ma wacdeen lambarka lambarka waxaa laga leeyahay gaana ma fahamti haye lambarkana maba ahanba lambar ku shaqeynayo caadi loo wici kara ma ahan markaa lambarkan lambar shaqaynaya ma aha lambarka lambar shaqeynayo maba ahanba dadaa ku leh wuu isoo wacay dadaa ku leh whatsapp ku jiraa whatsappna ma lahan fiberna ma lahan meel uu leeyahay ma lahan mafahanti waan gartay idinku sidee baa ku keenteen arrintan annaga waxaa waaye yacni waxaan wax laysku aaabiyey waayo wax beero maxaa la dhahay barbagandaa oo waa fahmi kartiin oo malena haye
marka yacni dadkan inay iska dhaadhiciyaan waxyaalahaas oo kale waa laga fiican yahay marka idinka adiga iyo een, ina waabiro kale markaad s- eh, s- s- iska kaftamayseen oo kale fikirkan sidee buu idinku dhashay inaa idinku iska fikirtaan wax noocana ka fikirtaan marka koowaad waxaa waaye horta yacni waxaan tijaabinaynay adiga waxbaa isku qabsanay een, eragaana sameynaankora markaas waxaan tahay miyo meel kuma gaarayo insan haye yacni inaa iska dhaafto ku fiican adiga waa arki doontaa oo dhahay cabaar kadib waxaa arkaba anigoo liisoo diraayo adiga lagu soo diray ha haye marka meesha ugu dambeysana waxaa waaye waa idaacadda digtoonow aa ku qoran meesha qofka inuu yacni eh, qoraallada waa akrisaya umalaynaa iska ilaali lambarkaas marka lagu dhaho oo waxaa farintaa kaa soo gaartaa lagu leeyahay idaacadda digtoonow marka yacni inay barabagaando tahay meesha ugu dambeysaa laga dareemi karaa waan gartay een, marka- maxaad dadka u sheegi lahayd markaa dadkan iminka aaminay waxaana inay run yihiin maxaad u sheegi lahayd waxaa u sheegi lahaa dadka waxaa niyadda inay ka saaraan waa been yihiin waxaa waaye annaga hindimaan ah horta hindiya waxyaalahan jiraan faham haye marka waxyaalahan niyaddaha laga saaro wax jira ma ahan dadaa qaar waxay leeyihiin bamalakemoodkia lambar soo qaata
waan kusoo noqon doonaa gebagabada eh, cabdi halil aan u noqday hibaaq baan u tegayaa En, hibaaqi waad maqashaa sida wax u socdaan En, cabdi halille waa ka sawir inaga sii wuxuu yidhi dee arrintan kaftan iyo wax annaga oo nagu kooban iyo meelahanunba iska ahayd oo dee waa tishaar kale loo geliya annaga oo naloo soo diro na laleeyahay ka digtanoo xataa xataa annagii oo nalaleeyahay iska ilaaliya Mhm.
marka maxaad xal u arki lahayd bal bal markaad eegtid waaqaca bulshada say wax u socdaan maxaad talo ama sad wax u arki lahayd runtii horta waxaan oo dhan een, waxa sababaya waxa weeyaan dadku way samaysan karaan waxyaabaha iskaga ciyaaraan ama waxyaabaha isku madadaaliyaan laakiin dhibaatadu waxa weeyaan xawligan uu u faafayo waxaan oo marka uu meel kasta baxa uu ummadii oo dhan u gaadhayo waxaana waxa ugu sab- oo ugu badan ee sababaya waxa weeyaan waa baraahan bulshada oo iyagu wixii lasoo dhigo mar keliba ay dunidu faafayso marka waxaan lenaha horta waxyaabaha noocaas ee ciyaarta ku bilaabmaya maadaama dunidu aanay dunidii hore ahayn oo la isticmaalayo muxuu ahaye beri bulshada la isticmaalayo mar keliya wixii meel laga ihahdo adduunka oo dhan gaadhayo in horta muxuu ahaye wixii kaftana aan muxuu ahaye lagu isticmaalin beri- barbaraha bulshada oo aad dadku ay mas-uuliyad isa saaraan oo ay ilaaliyaan waxyaabahaas waa ay saameynta ku yeelan karaan sida iminkuba dadkii saameyn ay ugu yeelatay taas horta waa xilka koobaad ee ay tahay inay muxuu dadku ay mas-uuliyad isa saaraan oo aan muxuu ahaye wixii ciyaaro laga saaro oo aan lagu faafin baraha bulshada taasaana waa horta inay xilka koobaad tahay tan labaad waxa weeyaan waxaa leenahay un dadkii iyo bulshada inay cabsidu gashay maadaama dhalinyaradu waxaa sameeya ay idiin sheegayaan wixii waa in ogaadeen wixii waxba kama tiran yahay sidoo kalena wax wal oo bu- baraha bulshada lagu faafiyana aan iyaguna deg deg u rumaysanahay tahayna ka fiirsadaan waan gartay in la isweydiiyo ugu yaraan een, waxani ma runbaa mise maaha caqliga bini aadamka la waxaan adeegsado runbaa mise absolut in caqliga lala kaashado oo la isweydiiyo waxaan run miyuu yahay mise waxaan waa wax la iska ciyaarayo socialkana runtii aad iyo aad loo ilaaliyo maadaama iminka saameyn badan oo ku yeelanayo dunida oo xataa ay dhici karto in du- wadan dhan laga rogi karo baraha bulshada waan gartay dadku waa inay mas-uuliyad isa saaraan taasaa ugu muhiimsan waan gartay een eh, cabdinaasir waad maqashaa bal een maxaad odhan lahayd eh, fariintaada ugu dambeysa een xalla way noqon lahayd dadkana waad u sheegi lahayd Eh, wallahi horta runtii eh, labada ra'yi iyo hadallada ay ka dhawaajiyeen hibaaq iyo eh, cabdi tahliib waa maqlay dabcan cabdi tahliib waa wi- wiil dhalinyar ah isaga iyo ina waa beri waxaan isku soo barnay sanadkan Eh, waxaan runtii horta aada ugu ammaanayaa dhanka hidaha iyo dhaqanka eh, waxyaaba waxay keenaan ogow dhalinyaradan labaatan jir weli ma gaarin marka waxay keenaan waxyaala maaragtay eh, dhalinta fan u ah laakiin hal mid bay iloobeen hadalkoodu meel dheer buu gaaray ismaaciil qofka hadduu hadalkiisa meel dheer uu gaaro maaragtay haddii waxyaabaha ay kaftan ay ka yihiin waxaa laga yaabaa dhibaato aada u weyn inuu keeno sidaan hadda ka maqalnay eh, hibaaq iyo eh, eh, cabitahay laftigiisaan ka maqalnay marka eh, waxaa loo baahan yahay markii aada mas-uul tahay hadda waxaan dhihi karaa wiilashu waa mas-uul sababto oo intaasoo kun intaasoo boqolaal oo kun oo dhalinyaro ayaa dhegaysata waan arkay anigu xataa waan daawadaa video iyo heesaha ay soo duubaan iyo maaweelada ay soo duubaan waan daawadaa marka mar walba eh, waa in mas-uuliyad ay la socotaa waxyaabahana kale la sameynaya anigoo kale hadda tusaale ahaan eh, waad ogtahay arday badan baa waxbara maanta haddii aan idhaahdo eh, maaragtay waxaas eh, baa dhacay waxaa laga yaabaa boqolkiiba sideetan inay leeyihiin waan rumaysan karnaa Waan macalinka gartay.
ka maqlinaya laakiin aan kaa dhex galo aan aan kaa yar aha.
dhex galo laakiin waxaa jira een, haddeer tusaale ahaan madadaalada haddeer dunidan reer galbeedka waynu naqaanaa een, madadaalada qofka madadaalada wuxuu dadka kaga qoslisiiyuu sameeyaa laakiin waa inay ku koobnaataa xayndaabka madadaalada oo aanay ka bixin oo ma laga yaabaa dad badan inay wixii tusaale ahaan madadaalada ahaa ay u gudbinayaan xayndaab aan loogu talagelin oo طبعا waa runta wiilasha markii ay eh, samaynayeen waxyaabo badan bay sameyn uguma talagelin dad baad maaragtay eh, eh, wax ku yeelaysaan ama halkan bay sii gaaraysaa ilaa dawladihii ay ka hadlaan marka waxaan waxay noqdaan waxa la yidhahda luqada ingiriiska viral bay noqdaan viral hadday noqdaan way ku dhamaatay waxaan xasuustaa labada kun iyo saddex iyo tobankii eh, eh, eh, gabar maraykan ah baa waxay tiri anoo naas nuujinaya wiilkayga dhashay baa waxay soo wacay taxi ii soo diray soddon jeer shaydaan bay tiri markaasaa la yidhi war sidee kogtay inuu shaydaanka laftigiisa ahaa numberku wuxuu yidhi lix lix lix lix ayuu ka bilowday ayuu ahaa marka sheekadii viral bay noqotay markii dambe dadka intooda badan waxaas ma aaminaan laakiin muhiimaddu waxay tahay dadka in ay eegaan logica wax la yidhaahdo ama wax aqligalka ah inay eegaan wax waxaa jira aqligal ah iyo waxaan aqligal ahayn ayaa jira haddii aad ku aragtaan wax maaragtay maaweelo ah oo dadku ay ku sheekaysanayaan lumiska kuwaas waa maaweelo laakiin wixii haddii lagu yidhahdo telefoon baa qof kuu soo diray waad ku dhimanaysaa anigu markii ugu horreysoo la iisoo diray qof iisoo diray waan iska yara qoslay waxaan mooday comedy baan mooday waxaan mooday eh, haasaa waan mooday waan gartay laakiin sheekadu markay isbedeshay waxaa qasab igu noqotay inaan boortalka shabakada aan galo solarport dot com aan qoraal dheer aan kusoo qoro marka dambe dad ay yidhahdeen hadda sheekadu waa fahnay laakiin Waaw.
arrimahan ilaa iyo hadda iminkan aan barnaamijka aan samaynayno ismaaciil way socdaan dadba waxayba leeyihiin anaaba soo aasay oo qofkii u dhintay anaa soo aasay waan marka gartay arrimahaas waxaa la doonayaa in in la iska ilaaliyo waan gartay een waxaan u tegaya gabagabada een cabditaali cabditaalilow een eh, dhalinyaro baa tihiin madadaalada iska sameeya dad badani waa idinku yaqaanin stockholm ama sweden ama yurub ama eh, dee meelo kala duwan oo dunida laydinka dhegeysta een sidee baa u aragteen kelmaddii yarayd ee kaftanka ahayd ee meelaha dhexda dee shabakadaha isgaadhsiinta dhex maraysay inay ummado dhan oo intaa la eg ay gaadhi karto oo dadka qaarkoodna siyaabo khaldan ay usii fidin karaan iyagoo kusii ladhay muuqaallo khaldan sax waaye horta waxaan horta waxa waaye waxaan leka malaysanin fahanti wax yani shacbaha inay waa taas horta waa ku qaldanay dhammaan horta bulshaweynta soomaaliyeed maamooyinka waayeelada horta casisaa ka dalbanaynaa waan gartay iyo intii ka xumaatay intii ka naxdayba waan gartay annagana dacwo waxaa u haysanaa intii xumaatada sheegtay oo dhahday waxbaan soo duugnay iyo waxbaa yacni qarxay iyo waxbaa dhintay markaas annagana oqdadaa u qabnaa mafahant intii kelmaddiina leexisay intii kelmada leeleexisay cuqdadaa u qabnaa intii kalena casisaa ka dalbanaynaa waan gartay n markaad eegtid kelmaddii waatan haatan dee dadkii way way saamaysay maxaad solon lahayd tusaale ahaan oo kale n markaan kelmadda ugu dambeeya ku siiyo xalkuu noqon karaa tusaale ahaan maxaad u sheegi lahayd horta waxaa ji horta qof walba ani waxaa kula tali lahaa horta qof walba waqtigiisu gaaraya mafahant haye ma dhaafayo qof walba marka taas hadduu aamino teleefon walaa hadduu waktigaaga wax ka dhiman yahay teleefon aa sheegayay maxaa la dhahayay maxaa la dhahayay adiga wax walba kugu dhaco ma dhimanaysa mafahante haye marka qof walba ilaahay ha ku xirnaado ilaahay ha aamino marka intaasaani ku gabagabana majaajilaystena waa tahay dhinaca heesaana waad ku tuurtuurataa inan adiga laftigaaga inan baa kaa maqan oo n me- ilaa boqol meel bay kaa jirtaa dumartan ka doortan iga durugtay boqol may dadow dadow dadow maxaan ka yeelaa
ilaahay ha soo aruuriyo
inanta telefoon ma loo diray
inanta waa qasab waa wixii bulshada ay qabto way la qabtaa mafahant haye ma miyaad ka baqan in inanta laftigeeda telefoon loo diro oo lagaa dilo
wallaahi taas waxaa waaye waa ka murgooda mafahant haye haye
marka hadda may noqon alxamdulilah waa inoo shaah Eh, waay eh, heestaadaasaanuna kusii gabagabayn doonaa barnaamijkeenna aad baad u mahadsan tihiin dhammaantiin cabdi tahliil oo ku sugan stockholm iyo weliba en, cabdinaasir oo isna ku sugan cabdinaasir soola oo ku sugan isna en, dalka britain gaar ahaan london iyo hibaaq gamuuto iyana ku sugan magaalada hargeysa aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka soo diyaariyey nalana socodsiinayay halkuu idinkaga imaanayeen waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka intaan dib mar kale u kulmayna waxaan dhammaan isaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
jacayl waa ninuu dilay ninuu doonisadag baday miduu abiib ku soo degin miduu daawo leeyahay yartuu duni ka caashaqay annaa cishqiga igu daa jacayl waa ninuu dilay ninuu doonisadag baday miduu abiib ku soo degin miduu daawo leeyahay yartuu duni ka caashaqay annaa cishqiga igu daa dumartan ka doortan iga durugtay boqol may dumartan ka doortan iga durugtay boqol may dadow dadow dadow maxaan ka yeelaa dumartan ka doortan iga durugtay boqol may dumartan ka doortan